munaasabadan oo gabagabo u ahayd kulan wadatashi ah iyo dowro sharci ah oo muddo toddobaad ah u socotay jufada orodeen oo ka tirsan beesha maxamuud hiraab ayaa waxa ay ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyadoona gabagabada munaasabadani ay kasoo qaybgaleen qaar ka mid ah waxgaradka iyo nabadoonnada jufada orodeen iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaana madasha ay ka dhacaysay munaasabadan laga jeediyey hadallo kala duwan ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka iyo nabadoonnada jufada ooradeen ee kasoo qaybgalay munaasabadan gabagabada u ahayd kulanka wadatashiga ah iyo dowladda sharciga ee isbarbar socday iyagoona tilmaamay inay diyaar u yihiin fulinta qodobada kasoo baxay kulankan wadatashiga ah ee yeelatay jufada islamarkaana tibaaxay inay diyaar u yihiin garab iyo gaashaanba inay u noqdaan halganka ka socda soomaaliya ee lagula jira shisheeyaha iyo kaaliyaashooda waxayna intaa ku sii dareen inay beri ka yihiin cid weliba oo u nasab sheegata jufada ooradeen ee ka tirsan maamulada shisheeyaha iyo dowladda federaalka dowladii socotay toddobada maalmood oo haddii ilaahay qaabo badan oo iskarabiyaalba la soo waday annagoo haddii alle idmo ka hadlaynay shareicada islaamka inaan ku soconno oonaan waddadeeda ka leexan aslax ahaan iyo sulux ahaanna haddii ilaahaydma aan ku dhaqanno taasna haddii alleydma waa ku soo wadnay diinta islaamka inaan garab istaagno oo aan jihaadno oo aan nafya maal ku bixinno na waa aan ku heshiin waxaan leenahay annagoon ku sii dheeraanayn ayadoon walaayana u dirin odana ou doonin waxay soo diyaarsheen talay nabad ku dooneene waa dib u heshiisiin owradeenoo gaarsan dibaddii duca iyo afgarad baa ka dhacay duudda garab weyn ku dadaala diintana cuskada darajo weeyaane lana dagaala gaalada dalkiiyo diintaba hortaagan walaayaduna qofkii uga daraa daacad ha u fiirsha dariska iyo islaamkan ayaan dood xun naga gaari waxaa sidoo kale isagana kulankan wadatashiga ah ka hadlay nabadoonka jufada ooradeen naqiiba macalin salaad gabayre isagoona tilmaamay muddada uu kulanka u socday jufada ay ka wada heshiiyeen khilaaf iyo madmadow ka dhex jiray wuxuuna ugu baaqay shakhsiyaadka ku abtirsada jufada ay ku jira dowladda federaalka iyo shisheeyaha inay isaga soo baxaan safkaasi muddaday joogeen waxay ka heshiiyeen wax weyn oo khilaafuhu ma jirin wax yaroo madmadoobahay dhexdooda ku jiray ayay ka heshiiyeen waa ismarxabeeyeen waa iswalaaleeyeen iyadana horay uga gudbeen waxaan beri ka nahay runtii dadka murtadiinta ah ee gaalada daba socda ee nugu jinsiyadda ah oo nala dhashay oo nugu luqadda ah waxaan ugu baaqaynaa aniga waxaan ah naqiibka beesha ree owradeen waxay ii doorteen inaan kitaabka ilaahay ku hogaamiyo ayay ii doorteen aniguna ma dooran iyagaa i doortay waxaan ugu baaqaynaa inay diinta islaamka soo galaan gaalada iyo kufriga iyo ridanimada ay ku jiraanna ka soo baxaanna waa ugu baaqaynaa ugu dambayntii waxaa kulankan wadatashiga ah ee ka dhexeeyey jufada ooradeen oo ka tirsan beelweynta maxamuud hiraab ee ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud laga soo saaray bayaan ka kooban dhowr qodob waxaana madasha uu kulanka ka dhacayay ka akhriyay mid ka mid ah waxgaradka jufada ooradeen war murtiyeed ka soo baxay beesha ooradeen kulan oo ay barbar socotay dowro sharci ah ayaa waxaa u qabsoomay odayaasha waxgaradka iyo ganacsatada jufada owradeen waxaana kulankan ka soo baxay heshiisyo lambarkow jufada owradeen waxa ay ku heshiisay in ay sii xoojiyaan garab istaaga mujaahidiinta iyo difaaca shareecada islaamka qodobka labaad jufada owradeen waxa ay ka heshiiyeen dhammaan waxyaabihii yaryaraa ee madmadowga ahaa ee beesha ka dhex jiray lamber saddex jufada owradeen waxa ay kasoo horjeedaa in badda iyo beriga dhulka soomaaliyeed ay murtadiinta ka iibiyaan xabashida itoobiya iyo turkiga ma aha markii ugu horreysay oo kulan ay qaataan qabaa'ilada dega deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud balse waxaa marar kala duwan wilaayadaasi ka dhacay kulamo ay yeesheen qabaa'ilada dega deegaanadaasi oo looga arrinsanayay ka qayb qaadashada halganka ka socda soomaaliya iyo kabari noqoshada maamulada shisheeyaha uu ka hergeliyey waddanka